Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Galmudug ayaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaas ka daahfurtay shirka dib u eegista qorsheynta mashaariicda caafimaadka Galmudug waxaana si rasmi ah u daahfuray wasiirka wasaaradda caafimaadka Galmudug Dr Cabdiweli Cabdulaahi Jaamac oo uu weheliyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr Cabdiweli Maxamed Axmed isagoona socon doona shirka muddo laba maalmood ah waxaana diiradda lagu saari doonaa horumarka laga gaaray adeeg bixinta caafimaadka ee sanadkii lasoo dhaafay caqabadaha jira iyo sidoo kale sidii looga gudbi lahaa loona gaarsiin lahaa adeegyo caafimaad guud ahaan deegaanada Galmudug shirka ayaa waxaa ka qayb galay in ka badan labaatan hay-adood oo ka shaqeeya adeegyada caafimaadka nafaqada caruurta iyo sidoo kale fayadhowrka kuwaasi oo ka howlgala guud ahaan deegaanada maamulka Galmudug ugu horeyn agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Galmudug ayaa ka hadlay daafurka kulanka maanta mudan wasiir iyo dhammaan akhyaarta waxaan halkan u joognaa inaan marka hore ku bilowno arrimihii shirkii hore ee u ahaa gebagabada ama action pointiga u ahaa kadib waxaan isla ogaan doonaa saddexdii bil maxaa noo qabsoomay waxaan isla ogaan doonaa caqabadaha labada maalmo dhammaadkooda waxaa kasoo bixi doona haddii alla yidhahdo action pointina kale waxaan ogaan doonaa kuwo hore loo qaatay oo la fuliyey waxaan ogaan doonaa kuwo cusuba soo kordhay waxaan ogaan doonaa haddii alla yidhaahdo waxqabadkii saddexdii bil oo hay-ad walba iyo wasaaraddu isla soo bandhigi doonaan kormeeradii wasaaradda shaqaalaheedu ay sameeyeen oo joogtada ahaa xarumaha caafimaadka lagu sameeyey waxyaalihii lagu soo arkay kuwii hore wixii iska bedelay hadda way forward wuxuu noqonaya dhammaan waxyaalahaasoo dhan ayaa ka soo bixi doona shirkana waxaa si official noogu firi doona wasiirka haddii alla yidhaahdo laakiin technically waxaan rabnaa haddii alla yidhahdo mudan wasiir waxaan u diyaarsannahay sanad cusub haddii alla idmo sanad cusub sanadka ku xiga intaba qorshahaas haddii alla yidhaha inuuna hagaan rajaynaynaa resourciga yar oo aan haysanno si efficienty oo effectively inaan u isticmaalno haddii alla yidhaha waya qorshaheeno caafimaadku maadaama uu deeqbixyo ku tiirsanaa culeysyo badan oo wajahaya culeysyadaas waxaan uga gudbi karnaa qorsho midaysan oo nahaga dhankiisa wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada galmudug cabdiweli cabdulaahi jaamac ayaa si rasmi ah u daafuray kulanka mudanaaliya marwooyin siduu agaasimuhu sheegay shirkani waa shirkanagii saddex bilaha ahaa oo aan dib oogista ku samayn jirnay mashaariicda caafimaadka ka socota ee deegaankanaga waxaan mar walba dib u eegi jirnay horumarka laga sameeyo adeeg bixinta caqabadihii aan ku wajahnay saddexdii bilood oo lasoo dhaafay markaas ayadaa iyo qorshaha saddexda bilood oo xigta waxaa xaqiiqatan xusid mudan in mar kaste waxyaalihii lagu ballamo iyo qorshaha ka soo baxa shirkani uu u fulo sidii looga ballamay kasoo qaybgalkiisa iyo hal abuurkiisa iyo mirodhalkiisa shirkaana mar walba uu ahaa mid lagu tashto marka waa idinkaga mahad celinayaa mar walbe sida muggala uga soo qayb gashaan iyo labada iyo saddexda maalin shirku socda sida aad iskugu mashquulisaan oo waqti aada u gelisaan inuu shirkani noqdo shir adeega caafimaadka galmudug wax badan ka bedela